claana maaragta u wada shaqaynay khudbadii qiimada lahaydna maanta yareedna inta uu ka jeediyey guddoomiyahana asiga waa u mahadcelinayaa iyo guddiga madda saddexaad waxaan u mahadcelinayaa xildhibaanada sharafta leh oo maanta u codeeyey sharcigan ogaaday maanta inay tahay maalin taariikhi ah oo sharci la dagaalan musuqmaasuq la ansixiyey waa maalin taariikh ah waa maalin isqortay waxaad maanta ansixiiseen iyo sharcigaad ansixiiseen macnihiisu wuxuu yahay in la dhooro la ilaaliyo hantida dadweynaha marka aada iyo aad baad u mahadsantihiin idinku dheerani maayo sharafaad leedihiin dalabka waxaad u horseeteen shuruucoo waxa ku ool ah waad mahadsantihiin kulligiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu